Magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay munaasabad xariga loogu jarayay dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga ciidanka booliiska ee degmadaasi. Munaasabada xariga loogu jarayay dhismahan cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Taliya Ku-xigeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliya, saraakiil iyo maamulka degmada. Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga ciidanka booliiska ee degmada.
mudane wasiir ee taliya ku soo dhowaada saldhigga dhuusumareeb ee hadda laga dhisay mashruucii j b b phase one oo hadda ee, taqriiban lix bilood ka hor ee, uu dhammaystirmay keliya lala sugahay furitaankiisa madaxdu inay kala- nagala soo qayb gasho Een, xaruntan waa xaruntii hore ee saldhiggii een, magaalada dhuusumareeb qaybtaas halkaas hore ku yaallay waa ay burburtay waxaa noo suurta gashay inaan ballaarino isla markaasna aan dhismaha cusub aan ka samayno halkan falilaahi alxamdu waa noo dhammaystirmay ee, saldhiggan quruxda badan maantana inaan ku soo dhoweyno wasiirka amniga iyo taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya aad bay sharaf noogu tahay inaad maanta xarigga nooga jartaan shaqadiisana si uu usii guto haddii ilaahay yidhaahdo Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyey.
maanta waa maalin aad iyo aad taariikh u ah oo farxad leh maxaa yeelay ee, dhuusamareeb magaalo madaxda gobolka galgaduud caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo ah caasimad aad iyo aad taariikh u leh soomaaliya marka laga hadlahayo iyo muxuu ahaa horumarka iyo muxuu ahaa xoreynta iyo dibudhiska soomaaliya meelihii lagu tilmaami jiray ay ka mid ahayd waxaa sharaf noo ah maanta inaan ka furnay saldhiggii booliska soomaaliyeed ee qaybta gobolka galgaduud magaalo madaxda dhuusamareeb aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Ee, mudane wasiir iyo taliye waxaa sharaf iyo wanaag noo ah inaan la kulanno muxuu ahaa xarigjarkan quruxda badan iyo saldhiggan dib loo dayactiray ee aad gacanta ku hayseen adinka iyo dowladdiinna galmudug iyo maxaa la idhaahdaa dadkii ka qayb qaatay oo muxuu ahaan u mahad celinayno Dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta booliiska degmada Dhuusamareeb ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto dardargelinta howlaha ciidanka degmadaasi.